Nidaamka guud. In malcaamada lagu imaado waqtigii loogu talagalay ogow ah. Maqnaanshaha waa inuu yaraadaa. Ardayga waa inuu casharkiisii soo qeybaa uu guriga kusoo xafidaa, kusoo qoraa, kuna soo akhriyaa. Waa in la ilaaliyaa qaab labiska islaamiga ah wiil iyo gabarba. Lama ogola in gabdhaha saraawiil ku imaadaan cabaayado xabadka u furan yahay oo calooshoodina ay muuqato. Lama ogola in wiilasha ay kusoo labistaan jeenisyo jeexjeexan ama jeego loo soo jaro marnaba.